Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah guddoomiyaha aipo oo la kulmay leskey hindise sharciyeed ka dhan ah barasabyadii hore oo aqalka sare dalka loo gudbiyey iyo mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan oo cambaareeyay dhacdo caruur lagu laayay oo ka dhacday deegaano xaduudka ay wadaagaan galmudug iyo dowla deegaanka ku yaala duur wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeega ugu waaweyn oo doornimo jimco ah ko iyo tobanka bisha sideedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada gudoomiyaha maamulka madaxa bannaan ee kormeerka oo ku sameeya howlaha ciidanka booliiska ee dalka ipoa aan makori iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulkan ayaa kulan la qaatay xubnaha golaha ururka qaran waa ururka qareenada wadanka elske uu hogaaminaya ereg thawre waxaa shirka diirada lagu saarayay dhinacyada ay ipo iyo lsk iska kaashan karaan si loo xaqiijiyo la xisaabtanka ciidanka booliiska labada dhinac ayaa ku heshiiyey in ay wadaagaan aqoontooda iyo khibradooda ku aadan wanaajinta waxqabadka laama ammaanka ee dalka maamulka ipo ayaa waxaa dhanka kale ay sheegeen in ay baaritaano ku sameeyeen kiisas gaaraya saddex boqol lixdan iyo toddobo oo lala xiriirinayo habdhaqanka shaqooyinka booliiska waxay soo jeediyeen in la xiro gal dacwadeedka afar kiis oo kadib qiimeyn dhanka sharciga ah oo la sameeyey maamulka ipoa ayaa sheegay in uu xafiiska dacwad oogidda dalka u gudbiyey boqol afartan iyo toddobo ka mid ah kiisaskii lala soo wadaagay ee uu baaray ururada u ololeeya arrimaha bulshada xaquuqul-aadanaha iyo maamul wanaagga ayaa ciidamada booliiska ku eedeeyey in ay ku xadgudbeen shacabkii ka qeyb qaadanayay dibadbaxyadii wadanka ka dhacay ee dowladda ka dhanka ahaa hase ahaatee maamulka ipo ayaa waxay ballan qaadeen in ay baaritaano qoto dheer ay sameyn doonaan kuna sameynayaan eedeymaha loo jeediya booliiska si baaritaanada kadib saraakiisha lagu caddeeyo inay ku xadgudbeen ee bulshada amaba ay xadgudubya ku dhaqaaqeen sharciga loo horkeeno oo lagula xisaabtamo eedaha ay wajahayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka brofesor kiduri kindhika ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in uu la kulmay wafdi matalayay golaha ay ku mideysan yihiin barasaabyada ismaamulada dalka ee c o g waxaa wafdigan hogaaminaya gudoomiyaha c o g ah nabara saabka dowla deegaanka kirinyaga anweguru gidhika ayaa xusay in ay ka wada hadleen arrimaha ay iska kaashan karaan dowladda dhexe iyo ismaamulada dalka ka jira dhanka kale wasiirka ayaa waxaa laga soo xigtay in dowladda dhexe ay ku dadaaleyso sare u qaadidda dadaalada lagula tacaalayo falal dembiyeedyada dhinaca internetka wuxuu intaasi ku daray in uu saaka gudoomay warbixinta guddi loo saaray in uu dejiyo xeerarka ka dhanka isticmaalka khaldan ee internetka iyo sidoo kale kombyuutarada waxaa magaalada raamo ee ismaamulka mandheero lagu qabtay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday dhameeyey fasalka lixaad waa markaska al rashaad oo ku yaala magaaladaasi cabdikhafaar ayaa soo diray warkan
waa xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcadii labaad ee dhammaysatay fasalka lixaad markaska al-rashaad integrated academy ee magaalada raamu munaasabadan oo ka qabsoontay gudaha iskuulka al-rashaad ayaa waxaa ka soo qaybgalay ardayda macallimiin waalidiin iyo culumowdiin ardayda iskuulka al-rashaad qaybta madarasada iyo qaybta iskuulka ayaa soo bandhigay cilmiga ay barteen iyo madadaalo ay ugu talagaleen munaasabadda أيها الأعزاء والأحباء في الله تعالى أنا وقفت أمامكم نيابة على أستاذنا ليس بأنني أفصح الكلام ولا ماهرا في هذه مكان ولو جناحي إذا رأيت قلبي يزمو نجاحي إذا نششت ضربي ودمت خير خارس يا أجمل المدارس ودمت خير خارس أزو أزو أزو هو أفضل يا سرح هو مصدر سيديني أكثر لكي من نوري أفضل mudiirka qaybta madrasada markaska al rashaad macalin maxamed ayaa ka warbixiyey taariikhda madrasada iyo tirada ardayda qaadatay shahaadada
ee madarasada iyo iskuulka waxay soo bilowdeen sanadka markuu ahaa kii ani waxaan ku soo beeray gii bisha labaad ayaan ku soo beeray idooy madarasada iyo iskuulkaba ay wada socdaan ay dhexda maraayiin ee ilmaha cadadooda madarasada dhigto boqol toban iyo shan cunug weeyaan ilmaha madarasada sabdi iyo axad dhigto waxay ahaayeen labaatan iyo lix cunug ayaa imtixaanka ka qayb gashay oo imtixaanka qaadatay oon shahaado aan guddoonsiinay ilmaha mumtaas way isla ahaayeen ee toddoba cunugna waxay ahaayeen jayi jiddan ay ahaayeen haddaan af soomaaliyeeyo ilmaha toban iyo sagaal ayaa lambarka koobaad soo gashay si ay usii kala hogeeyaanba
dhanka kale waalidiintii iyo culummadii ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa bogaadiyey macallimiinta iyo ardayda iyagoo ugu dambeyn bulshada ka codsaday in loo dhammaystiro dhismo qabyo ka ah markaska al rashaad
waxaanaan u dadaalno marmaraa jirta oo ilmahay soo daahayeen oonaan ka hadlayna waalidiinta aan lehayna macallimiinta ilmaha saa qaraacayn laakiin macallimiintaas dadaal ilmaanayna ku wadaan ma ogi ilma ayag ma dhalin oo igu qaylinayn u rafaadayaan taasaan in sheegaya insha allah an naftigeyda iskuulka waa badan area dhibi rebel xamaan rag ilmahan orgiga ma warka orgi hal orgi ma gaaray neef geel in loo qol ma ogi hoogo waa ka xishoodab marka insha allah tribkan dambaa geela idin qalayna geela idin qalayna waa mahadsantiin macallimiinta iyo wazaazig ubadka ilaahay ku siiyey nicmo weyn waay oo ilaahay in looga shukriya la rabo waajibka nasaaranna oo shukriga ay ka mid tahay carruurtaas inaan taclinno oo wax barno tarbiyayno hagaajinno mustaqbalkooda aan ka fikirno waxaan rabnaa iskuulkan in kor noogala qaada ee maaragtay waa u jeedin gurigan sidii loo dhisay meeshaasaas taagan yahay mabaatiyaa loo wey ismiidaa loo wey waxaan rabnaa in nagula sadaqaysta qofkii hal ismiidna siinaa qofkii hal mabaatina siinaa in nagula sadaqaystaan rabnaa iskuulkan kor nagula qaad sababtoo aan aan u tuugaynan waxaa ka mid eh hadday hataa iskuulkii lex tahay waxba kama qabneen laakiin waxaan u tuugaynaa waxay tahay diinta ilaahay aa lagu baranahayaa waxaan ku baranaynaa diinta ilaahay marka waxaan in lehna walaalahay muslimiinta meelaad joogtiinba inaan saacidaysiin guryahaas aas noo dadiin aas noo barastaysiin oos ismiidna siisiin oona siisiin mabaati cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera
senator yumera mbwinzagu oo isagoo aqalka sare ee dalka ugu soo biiray qaamagaca bis ah ayaa gudbiyey hindise sharciyeed uu ku doonayo in siyaasiyiinta horey usoo noqday barasabyada ismaamulada aynan u tartamin xilalka sanatarnimo xildhibaannimo amaba wakiilada golaha hoose ee deegaanada m c e da haddii uu meel maro isbedel sharciyeedka uu sanatarka soo saaray barasabyadii dhammaysta mudaxileedkooda ayaa waxaa laga hor istaagi doonaa in ay muddo shan sano ah jagooyinkan u tartamaan waxa uu xildhibaanku amaba senatarka uu soo jeedinayaa in isbedelada lagu sameynayo farqada waa in isbedelo lagu sameeya farqada boqoliyo sideetanaad ee dastuurka dalka si guddoomiyaha ismaamulka ee laba xili lasoo doorta aanan ugu tartamin jago aan ka ahayn xilka madaxweynenimada senatarka ayaa ujeedada uu ka leeyahay hindisahan wuxuu ku sheegay in la xoojiyo isla xisaabtanka sidoo kalena laga baaqsado danaha isa saameynaya waxa uu ku doodayaa in marka barasaab hore uu senatar amaba wakiil deegaan noqdo ay tani caqabad ku noqonayso geedi socodka isla xisaabtanka iyo sidoo kale kormeeridda howlaha dowla deegaanada hindiso sharciyaadka ayaa hadda horyaala guddiga aqalka sare ee dalka u qaabilsan arrimaha cadaalada dastuurka iyo xaquuqul aadanaha xubnaha guddigan ayaa waxaa laga doonayaa in marka ay qoraalka eegaan kadib muddo laba toddobaad gudahooda ah gudoomiyaha aqalka sare ay u gudbiyaan warbixin waxaa hadda senatore ah barasaabkii hore waa barasaabyadii hore ee ismaamulada wisangiishu iyo sidoo kale madheera sidoo kalena gudoomiyaha aqalka sare amasom kingi ayaa horey asna usoo noqday barasaabkii ismaamulka kilibi waxaa ururka baarlamaanka ee wadamada barwaaqo sooranka ee loo yaqaano c p a qeybtiisa kenya ku biiray sideed mudanayaal oo matali doona dalka xubnahan ay ka tirsan guddiga fulinta waxaana wadanka ay u qaabilsan yihiin matalaada heer gobol iyo heer caalami ee commonwealth xildhibaanada ayaa kale ah jenet oo laga soo doortay deegaanka turbo aadan keynaano celdhaas laga soo doontay corliin oo eelgey marakwed ah sidoo kale kathariin omayo oo ismaamulka busia laga soo doortay iyo masuuli muwaathe oo koonfurta embakasi ka timid dhanka aqalka sare waxaa lasoo xushay hillary sigey waa bomed ah sidoo kale senatar ista oo magacaabid ah iyo zena oo ay magacaabid ku timid doorashada ay siyaasiyiintan kusoo baxeen waxaa kala gudoominayay hogaamiyaha amaba gudoomiyaha aqalka sare amasom kingi iyo dhigiisa baarlamaanka moses watangula saraakiisha ammaanka iyo madaxda degmada madhogo ee ismaamulka tanariva ayaa waxaay waalidiinta ku booriyeen in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda si ay u ogaadaan waxa ay sameynayaan gaar ahaan xiliyada habeenkii arrintan ayaa kusoo aadeysa iyadoo halkaasi ay kusoo bateen dhalinyaro xiliyada habeenkii dhac u geysta dadka deegaanka
aibu imekosekana hata wakati wa kufanya iwizi so sijui tunaelekea wapi sijui kama ni risasi tutawapiga ndio nyinyi mpige duri ya kwamba mtoto wenu ameuawa ama ni njia gani tutatumia tuweze kusaidiana because kama imefika kiwango ya hata asubuhi mtu akienda kazi anaibiwa simu na hiyo simu ndio anatumia maybe atakufanya biashara zake how do you expect us to continue this particular security uh, threat about tuko naye juzi wiki moja iliyopita bodaboda ime- imeibiwa na mwenye ameiba ameenda kuweka kwa nyumba yake na hajui kwamba iko na tracking system hiyo bodaboda ilikuwa ni ya deni ameenda aki- ikiwa kwa nyumba yake imeshikwa so ongea na vijana yako hii bodaboda wawache uhalifu naye wale wako na fikra, wale vijana wetu ambao wako na fikra ya kwenda kwa mambo ya uharibifu kama kuibia watu, vile OCPD alivyosema, tafadhalini wekeni silaha yenu chini, keep down your tools, wekeni silaha yenu chini, murudi mkuje hapa shuleni.
laamaha ammaanka ayaa gacanta ku dhigay saddex qof oo ku eedeysan inay ka mid yihiin bulsho aaminsan in aan caruurta la geyn isbitaalada marka ay xanuunsadaan Eh, dadka dhaqankan leh ayaa kasoo jeeda deegaan baarlamaaneedka riyeedha oo ka tirsan ismaamulka siyaaya magacyada saddexda qof ee booliiska ay xireen ayaa lagu kala sheegay moris olo elizabeth owino iyo sidoo kale josephine atieno waalidiinta ayaa waxaa loo haystaa inay diideen inay caruurtooda oo xanuunsan geeyaan isbitaalka si loo daweeyo maadaama sida ay aaminsan yihiin tani ay kasoo horjeedo waxyaabaha ee lagu baro kiniisadaha ay taabacsan yihiin tani ayaa imaneysa iyada oo ay weli xabsiga ku jiraan baadariga kiniisada good news international ee ismaamulka cliffy paul mackenzie iyo shan iyo toban qof oo kale oo iyagana lagu soo eedeeyey ee kuwaasoo loo haysto inay ugu yaraan afar boqol labaatan iyo shan qof ka dhaadhiciyeen in ay cuntada iyo biyaha ka afxidhaan ilaa iyo inta ay ka geeriyoonayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka rofeor kiduri kindhiki ayaa dhowr mar wacad ku maray in laamaha ammaanka ay tallaabo adag ka qaadi doonaan baadiriyaasha halis gelinaya nolosha shacabka islamarkaana ee dhibaatooyinka u horseedaya waxaa lagu soo waramayaa in laba boqol iyo konton qof oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee ismaamulka mandheera ay ka faa-iideysteen qalab eh, lagu caawinayo oo ka caawinaya dhinaca socodka iyo sidoo kale kor u qaadista noloshooda wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo jinsiyadaha ee dowla deegaanka mandheera sumeye nuur ayaa sheegtay in ay wanaajin doonaan nolosha dadka naafada ah na hii mradi ilitoka sana sana kwake, ambaye hata hakukuwa na fedha yoyote yake, aliweza kutenga fedha ili uh, manufaa iende kwa watu ambaye wanaishi na ulemavu katika Mandera County.
Tumeona ya kwamba hizi vifaa ni vifaa ambapo iko na maana sana kwa upande ya walemavu, kwa vile sisi hatujawahi ona vifaa kama hizi, na sasa hii ni mwanzo na tunataka mengi zaidi, lakini hii mwanzo ndio hata tumefurahia kwa vile uh, imejumuisha walemavu kote nchini, na tunashukuru, asante.
boqol iyo lix dhibic eber star fm muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaalo oo xalay ka qayb galay xaflad ka dhacday magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya oo lagu dabaaldegayey sanad guurada koowaad ee maamulka degmadaasi ayaa waxa uu cambeereeyay dilkii dhowaan loo geystay caruur yaryar oo sakhiiro ah kuwaasi oo lagu dilay deegaan ee ka xandhaale lagu magacaabo oo u dhexeeya galgaduud iyo dowla deegaanka dilka caruurtaasi dadka ka dambeeyay ayaa lagu eedeeyey inay yihiin maleeshiya deegaanka kasoo jeeda gobolka galgaduud gaar ahaan cadaado sidoo kale maamulka galmudug hay-adihiisa amniga ayuu ku bogaadiyey tallaabooyinka ay qaadeen ee shaqsiyaadkaasi cadaaladda ay ugu raadinayaan wasiir al cadaala ayaa sheegay inay ceeb tahay in caruur yaryar oo saqiiro ah la dhibaateeyo balse loo baahan yahay in laga falceliyo oo dadkaasi maxkamadda loo keeno falkii foosha xumaa caruurta maaragtay lagu xasuuqay ee xadgudubka ku ahaa diinta iyo damiirka intaba in aan cambaarayno oo maaragtay luuqadda ugu adag aan ku cambaarayno falkaas shaydaaniga ah oo aadka iyo aadka u xun oo caqliga iyo insaanka iyo diinta iyo xishoodka iyo damiirka intaba ka maran waxaan sidaas oo kaleeto u tacsiyeynayaa dadkii ehelka ahaa ee caruurtaasi ay ka baxeen ilaahi subxaanahu watacaala samir khayr qaba ha siiyo waxaa runtii bogaadin mudan dowlad goboleedka galmudug ilaa hadda tillaabooyinka ay qaadeen oo ah in dariiqa cadaaladda la aadiyo dadka dembiilayaasha ah taasaa ah runtii waxa waaraya dowladnima lagu kala joogi karaa marka waa in dowladnimadu shaqaysaa runtii fal xun oo dhaca oo qof dulliya uu sameeyo fal kaloo ka sii xun oo looga jawaabahay daawo uma aha labada qoys mid deegaankana daawo uma aha marka dadka reer cadaadee halkan joogay odayaasha iyo aqoon-yahanka waxa la gudban waxay tahay waxa wax lagu diido oo ugu muhiimsan waa damiirka damiirku inuu shaqeeyo diintu inay shaqayso caqligu inuu shaqeeyo weeyaan dhaqanka qabaliga ah ee cuqdadda iyo xumaanta ku salaysan ee waxyaabaha noocaasi ay ka suurtogeli karaan waa inaan iska diidno haddii aan doonayno inaan horumar samayno haddii aan doonayno in ilaahay subxaanahu watacaala na gargaaro waa in dadka noocaasa aanayna dhex joogin oo gacanteenna aan ku soo qabanno reer cadaado munkarka waa taqaanaan suulintiisa culimmadiina way joogtaa waxaa la yidhi haddaad awooddo gacantaada ku suuli haddaad awooddo carab haddaad haddaadan awoodin carabka haddaadan awoodin qalbiga ka nac horta inaan gacanta ku suulinaan awoodnaa bannaankaas haddaan intaan u soo baxna dhahno qofka noocaasi naguma dhex noolaanayo waa inaan iska soo qabanno nolosheenna iyo akhlaaqdeenna iyo diinteenna iyo damiirkeennaa ku jirto sida aan sheegana micno ma samaynayso xujada ah in mujrim kale oo waxaas oo kaleeta maalmo ka hor uu sameeyey idinka inay sabab u noqoto inuu mujrim xun idinku dhex noolaado oo aad u liita yacni jawaab saxa maaha macnaha idiin samaynayso iyo wax ay u taraysa dadkana ma jiro marka horta gacantiinnaad awoodaane ku suuliya inta aan awoodin inay gacantooda ku suuliyaan waa inay bannaanka u soo baxaan oo carabkooda ay ku diidaan oo idnan kala xishoon oo masaajidada laga habaaro kuwa nuucaasa oo odayaasha qiimaha badan oo aan ognahay dadaalka iyo dowrka haddaba arrintaan ay uga jiraan iyo sida ay u diidan yihiin ay dadka ku hogaamiyaan oo dhallinyarada iyo aqoon-yahan ku hadlo caqabadda ugu weyn ee cadaado horumarkeeda haysto waa aanada iyo dagaalada qabaliga ah ee lagu wareejiyey ee lagu mashquuliyey dabcan waa wax dalka soomaaliya ka jira laakiin adiga waxa ku saaran waa naftaada iyo deegaankaaga iyo inta aad gaarto annaga marka inaan tusaale wanaagsan ay noqdaan dadka magaaladan ku nool oo ay noqdaan dadka wax cafiya oo ay noqdaan dadka xishooda oo ay noqdaan dadka sabra oo ay noqdaan dadka daalimka la dagaalamo oo gacantooda ku soo qabto oo ku suuliya oo ay noqdaan dadka laga arko inay yihiin dadka dhaqankaas ka koray ayaa la rabaa inaan hormuud u noqon lama rabo inay maaragta dadka meeshaan deganay tusaale u noqdaan marka waa waqti dambe arrintaas waa ku celcelinayaa burwaaqada iyo nabadda iyo horumarka aad haysa halisay ku wajahan tahay halisayna wajahaysaa inta uu ku noolaan karo deegaanadan iyo meel lamida qof sidaas oo kaleeto u dhaqmaayo qof baadilka noocaasa ku dhaqmaya xaqdarrada noocaasa geysanaya dunuubta noocaasa gelaya waa halis bulshada oo dhan ku wajahan marka nolosheenna iyo midnimadeenna iyo horumarkeenna iyo mustaqbalkeennu soomaali oo dhan ma sugnaan karo inta cadaalad darradu ay sarrayso oo dadka dembiyada galahaya dadka ku dhex nool yihiin marka intaasaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo mar kale waxaan rabaa runtii inaan si gaara ugu mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee sababta u ahaa deganaanta iyo dowladnimada iyo waxa meeshaan aad ku haysataan oo deegaano badani aanay haysan oo iyagu awooday inay dadkan isku hayaan inay ka shaqeeyaan inay golo deegaan yeeshaan xildhibaan saadiq joon oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa baaqla midkan la mida diray meeshaan waxaan rabaa inaan ka cambaareeyo sida xildhibaan saabir iyo raggii ugu horreeyaba ay sheegeen iyo suldaanku ee, wixii ka dhacay dadkan dariskiinna ka dhacay dadkii oo la dilay waa dhinteen ilmihii waa dhinteen sooma laakiin ilmihiinna soo kuma ciqaabna hadda dadka xagga jooga ilmahooda awo waxaa lai sheegay in meel la isugu keeno qori lagu waardiyeeyo sooma waa cinqaab kuwaas waa dhinteen ilaahay maaragtay awalba saqiirre ahaayeen laakiin waxaa ku cinqaaban tihiin dad ku cinqaaban yihiin waa aragti sooma waa cinqaab adduunde inaad ilmahaaga yar soo qaxayso oo qof kala cararto oo adiga waxaad geysatay weliba lagu lagu sameeyo waa micnaha waa cinqaab adduunka adiga kugu haysata cinqaabtaas wax ka xun ma jiraan marka waxaan leeyahay raacdaado maxkamadda la shaqeeya iyo amniga waxaa las dadka lasoo qoray sheega meeshay joogaan u sheega amniga si aad carruurtiinna dugsiyada iyo waardiyaha uga daysaan waa dantiinna waay marka koowaad waa dantiinna waay dowladda galmudna iyo dowladda federaalkaabaa tilaabada ay qaaday oo ay u qaaday inay dadkaas soo qabato way ka dhabaynaysaa taa ogahay waana la soo qabanaa laakiin waa kala dheeraan kartaa haddaa qarsatiin waa kala dheeraan kartaa laakiin haddaad soo dhowaysiin waa soo dhowaan kartaa soo dhowaanshaha waxaa ka imaanaya inaad nabad heshaan oo ilmihiina ay dugsiyadii iyo aadaan qori lagu waardiyen marka reecadaadu adinka xataa danaysta u danaysta ilmaha aa qori ku waardiinaysiin oo inuu ku fakado laga yaabo oo wiil nin wiil aa bis qori ku waardiinaya xabad ka fakatay wiilii ku dhacday la dhihi doono u daneeya anu intaasaan rabaa inaan maanta idinkugu soo gooyo waa in la joognaa somalilan ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay dabley hubaysan oo weerar ku qaaday gaadiid ay lahayd hay-adda samafalka ee halotrust halkaasi oo la sheegay inay labo kamid a baabuurta hay-adda lahayd kaxaysteen iyo midkooda mid ka mid a darawaliintii falkan ayaa ka dhacay gobolka somalilan daad mareer u taqaano waxaana xukuumadda somalilan ay sheegtay inaynan jirin cid ka baxsan dableydaasi oo ku lug lahayd weerarka iyadoo oo sidoo kale ay sheegeen in ay sidoo kale sii daayeen shalay darawalkii ka shaqeynayay amaba u shaqeynayay shirkadda hallo trust oo dhaawac qabay ciidanka kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee danubna howlgalayay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo daarunibca iyo deegaanada hoostaga waxaana ay saraakiishu sheegeen inay miinooyin ku bixiyeen ciidamada ayaa waxay intay baaritaanada wadeen sheegeen inay ku guuleysteen inay miinooyin ka saaraan wadooyinka ee soo gala deegaanka iyo kuwa ka baxa oo isticmaalaan dadka rayidka ah ee ku nool deegaankaasi howlgallo ayaa ciidamada soomaaliya ka wadaan shabeellada dhexe waxayna kusoo aadayaan iyadoo dowladda soomaaliya ay sheegtay in wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab ka dhana hadda gabagaba yahay oo lagu sifayn doono deegaanada galmudug iyo hirshabeelle si loogu gudbo maamul goboleedyada kale ee jubbaland iyo koonfur galbeed qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya maxamed qodobo dibadda ka codsada mahadsanid faadmo dowladda dalka ecuador ayaa sheegtay in lix qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda colombiya loo xiray dil toogasha oo dhowaan magaalada quito loogu geystay fernando filvicencio oo u tartamayay xilka madaxtinimo xafiiska xeer ilaalinta ecuador ayaa bayaan ku sheegay in tuhmanayaasha la qabtay ay xubno ka yihiin koox burcada arbacadii ayay ahayd markii la dilay filvicencio oo horey usoo noqday xeerdejiyo sidoo kalena si weyn ugu ololeyn jiray la dagaalanka musuq maasuqa siyaasigan ayaa sidoo kale aada uga hadli jiray wax ka qabashada ka ganacsiga aan iraahda ka ganacsiga daroogada ee gudaha ecuador dilka musharaxan oo konton iyo sagaal jir ahaa ayaa yimid toban cisho kadib ka hor intaanan waddankaasi lagu qaban wareega koowaad ee doorashada madaxweynenimo tirada dhimashada ka dhalatay roobabka culus oo ka daaya dalka shiinaha oo ay sidoo kale saameysay duufaan ayaa gaartay ugu yaraan toddobaatan iyo sideed qof dhibaatada dhibaatada ugu badan ayaa laga soo tabiyey waqooyiga waddankaasi maamulada shiinaha ayaa ka digay daadadii dabeelo dheeraad ah waxaa weli socda howlaha samata bixinta iyadoo roobka daay la sheegay inay heerkii ugu sarreeyey gaareen muddo la sheegay ilaa boqol iyo afartan sano iyadoona weli la sheegaya in dadyow la la-yahay weli dhegeystayaal qaybta wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaa waxaa lagu soo waramayaa in koox hubeysan ee weerar gaadmaha ku qaaday ciidamada militariga ee dalka syriya weerarka oo lagu bartilmaamay sidii bas saraakiisha siday oo marayay bariga waddankaasi ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan labaatan sarkaal hay-ad dabagal ku samaysa arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka syriya ee loo yaqaana s o h r ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay saddex iyo labaatan askari halka toban kalena la dhaawacay falka ayaa laga geystay waddo u dhow magaalada bariye mayadeyn ee gobolka daciir azor oo xuduud la wadaaga dalka ciraaq inkastoo aynan cidna sheegin mas-uuliyadda weerarka haddana laamaha ammaanka ee syriya ayaa uga shakisan kooxda isku tilmaanta khilaafada islaamka ee loo soo gaabiyay isis ugu dambeyntii dowladaha maraykanka iyo ingiriiska ayaa ku biiriy saddex waddan oo kale ah jabaan australia iyo new zealand kuwaasoo walaac ka muujiyey xaaladda amni ee sii xumaanaysa ee dalka etoobiya rabshado dhowaan ka dhacay gobollada oromada iyo amxaarada ayaa horseeday dhimashada dad shacab ah iyo xasilooni darro halkaasi laga soo tabiyey ayaa lagu yidhi bayaan wadajir ay soo saareen maanta khubarada arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa horey u sheegay inay ka walacsan yihiin xaaladda amni darrada ee etoobiya wajahaysa haatan iyadoo dowladda loogu baaqay inay xaalad deg deg ah ku soo rogto gobolka amxaarada oo uu dagaal haatan ka socdo dhanka kale dowladda israa'iil ayaa shaacisay inay soo daadgureynaysaa in ka badan laba boqol oo isugu jira muwaadiniinta iyo dadka ka soo jeeda qowmiyadda yuhuudda ee ku nool laba magaalo oo ku yaala gobollada dalkaasi gobolka amxaarada ayaa waxaa ku nool kumanaan qof oo ka soo jeeda qowmiyadda yuhuudda gobolkaasi waxaa ka socda oo weliba sii xoogeysatay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo maleeshiyaadka fano oo ah maleeshiyaad deegaanka oo ka dagaalama gobolkaasi akhbaaraadka caalamka waanaga intaan dib idinkuga celiyo fadmo fariinta coronavirus iminkana coronavirus kuma dhaco oo keliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah soomaali ay joojiya fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaaye fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari